xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kenya lagana soo doorto dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumeysiga ku haysato ayaa sheegaya in dhulkaasi ayna ka jirin wax horumar ah dalka kenya intiisa kalena uu ka haray xildhibaanadan oo kulan ku yeeshay magaalada mombasa ee waddanka kenya ayaa sheegay in adeegyada asaasiga ah ee bulshada ay hoos ugu dhaceen marka laga hadlayo dhulka n f d arrinkaasina ay tahay in dowladda kenya wax ka qabato qaar ka mid ah xildhibaanadaas oo warfidyaenka la hadlay ayaa sidaasi yidhi haddaan nahay madaxda gobolka waqooyi bari laga soo doorto ama ku matalo labada guriga baarlamaanka waddanka kenya iyo dhammaan waxgaradkii deegaanka halkan waxaanu isugu nimid inaan hoosta ka xariiqno kow iyo lixdan sano ka bacdii markii kenya ay xorriyadda qaadatay kow iyo lixdan sano oo intiisa badan nagu dhaafay horumar la'aan iyo maalgashi la'aan deegaankeenna in maanta aan rabno in wixii hore wax laga beddelo annaga haddaan madaxdii nahayna aanan oggolaanaynin in isgaarsiin la'aanta horumar la'aanta tamarta korontada oo dhulkeenna aad gabaabsi ugu ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato ayaa waxaa ka jira dib u dhac ballaaran taasoo marar badan ay soo gudbiyeen shacabka ku dhaqan halkaas